Maamulka degmada Kaxda oo ka mid ah degmooyinka ku yaala gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah culimooyinka degmada ayaa dhagax dhigay masjid cusub oo dhowaan dhismihiisa laga bilaabi doono degmada. Masjidkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka ku nool degmada Kaxda oo ka mid ah degmooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir waxaana loogu magac daray Sheekh Cumar Faaruq. Qaar ka mid ah culimada ka soo qayb gashay dhagax dhigga masjidka ayaa si wadajir bulshada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
marka maanta waxaan ila wadaagaynaa fursadaas ayaan soo dhignay oon la wadaagaynaa ummadda meel kastoo ay joogaan waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in laga qayb qaadan doono akawnadaas meesha ku qoran ead arkaysaana tabarucaadka in lagu soo hagaajiyo dadka ama kharashaadkaasi ahaan halkaa uga soo hagaajiyeen ama dadka soo gaari kara oo magaalada muqdisho iyo hareeraheeda jooga agabka wax lagu dhiso ama hadday shamiindo tahay ama hadday dhagax tahay ama hadday bir tahayna ayagana tabarucaadkooda lasoo dhoweynayaa marka qof walba inta uu kaga qayb qaadan karo inuu kaga qayb qaato waa fursadaas halkan taalla oo ay tahay in laga faa'iidaysto marka waxaan uga mahad celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey oo dhulkan laga dhisaayo qaarna waqaf ah qaarna yani qeyb ka mid ahna la iibinayo oo si loogu waasiciyo oo u noqdo marka waa laba boos oo yani meesha la yidhaahdo labaatan labaatan ama finti bar finti ama cishriin fi cishriin yani oo laba boos ah marka labadaas boos oo laisku dara iyo masaajidku ka koobnaan doonaa oo laba dabaq ah marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala qiimaha iyo kharashaadkana yani waa lala soo wadaagaya alaabta iyo agabka u baahantihin kolba hadba markii markaa la joogo ayaa lasoo naadin doonaa waxaan u baahannahay biro waxaan u baahannahay shamiindo waxaan u baahannahay mutuleel waxaan u baahannahay dhagax ayaa la dhahayaa dhanka kalena kharashaadka lagu bixinayana waa yani akawnadaas ayaa lagu soo dirayaa marka markaskaas iyo masjidkaasi oo xaafad yani cusub ah oo runtii markii laga dhiso aan rajeynayno in aad eriyada yani loo degaayo oo ay yani dadweynaha iyo yani ay ku soo badanayaan haddana deegaankii uu gaarsiisan yahay oo ay tahay meel yani aad yani looga baahan yahay in xaruntan ay ka asaasanto ayaa laga asaasaya mashruuc kasta marka la bilaabayo dad ayaa bilaawgiisa ugu horeeyaba la kowsada qaar dhexday kaga soo biiraan qaar way la dhammeeyaan sida aan uga baranay barnaamijyada khayriga ahna in la bilaabo oo keli ah ayay u baahan yihiin dadkuna ay arkaan khayrka meesha ka socda maxaa yeelay adduunyadan aynu joognaayey waa in yaroo kooban waxa gacanta lagu haayana qofka inta uu nool yahay wuxuu asaga horumarsada ayuu leeyahay wixii uu gadaal uga tago dad kale ayaa u tashanaya isaga shaqo kuma leh marka dad waxaa jira ahlu khayra oon aragnay markii barnaamijyadan kale arkaan ee dhaha waxoogaa ayaan hor usii qaadanaynayo wixii dambe laga tegi doono si ay noqon lama ogee bal intaan aniga horta aan sii horgeysto marka wixii lasii horgeysanaya meeshii lagu sii horgeysan lahaa ayaa halkaan ah halkudhiga aad arkaysaan hoos ku qoran wuxuuba yahayba kaydkaaga iyo waxaaga aad ku kaydsanayso ee aakhiraha halkan kusoo kaydso labada dabaq ee masjidkaas ninkii mutuleelkiisa qaadanaya ninka qaadanaya dhagaxa gelahaya ninka qaadanaya qof walba ninka intuu yimaado yacni laysa alkhabaru kalmucayan markaska sheekh cumar faaruud sheekh cumar faaruuq intuu yimaado ha arko asagoo ha keensada qalabkiisa waxaana u malaynayaa raggii hiqada ah oo dhan baa wada taagan waa lagu soo hagaajin karaa akoommadii baa kuwaas ah asada sheekh cumar faaruuq aasaaskeeda lagu dhawaaqay afar sano ka hor mashruuca ugu weyn uguna muhiimsan oo maanta ay soo bandhigayso allana subxana waxaan ka wada baryayna inuu guul ku dhammeeyo waa mashruucan ka kooban masaajidka sheekh cumar faaruuq iyo markaska sheekh cumar faaruuq oo laba dabaq ah aasaasna u ah dacwadiisii marka labadaa dabaq insha allahu tacala dabaq hoose masaajidka uu noo noqdo dabaqa labaadna oo markaskii dacwadii wax lagu barnahay uu noo noqdo oo ardaydii iyo xalaqaadkii intiiba leh ayaan insha allahu tacaala ku tala jirnaa culummaduna ay si fiican u faahfaahiyeen marka meel kastoo la joogaba soomaali ay joogto dadka badan oo gaari soomaalida ay joogto inay sii gaarsiiyaan khayrkaas